tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa weeraro lagu qaaday baabuur ka baxay magaalada mooyaale ee ka mid ah dhulka soomaaliyeed ee kenya gumaysato weerarkan ayaa ku dhintay laba qof halka shan kalena ay ku dhaawacmeen waxaana la sheegayaa inay ka dambeeyeen koox hubaysan oo aan heebtooda ilaa iyo hadda aan la garan labada ruux ee geeriyooday ayaa midkood dhaawac u dhintay maadaama dhaawacyada dadka soo gaaray ay ahaayeen kuwo halis ah weerarka ugu xooggan waxaa lala beegsaday gaari bas ah oo gaadiidka waddada marayay ugu horreeyey waxaana keligiisa ku dhintay laba qof oo ka mid ahaa dadkii saarnaa halka afar kalena ay dhaawacyo soo gaareen gaadiidka kale ee la weeraray oo ka dambeeyey baskan waxaa ku dhaawacmay hal ruux gaarigan baska ah ayaa waxa uu u socday sida la sheegayo magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya weerarkan ayaa waxa uu dhacay abaare tobankii habeennimo ee habeen hore dhulka soomaaliyeed ee n f d ayna gumaysato dowladda kenya ayaa waxaa marar badan ka dhacay dilal iyo afduubyo loo geystay dadka ku dhaqan halkaasi waxaana dhacdooyinkan ay imaanayaan toddobaadyo uun kadib markii ismaamulka marsabiid lagu dilay toddoba qof